Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka subax idinkugu hayna waxaa ka mid ah hal qof ah oo ku dhintay galbeedka wajeer iskuullada oo dib ah loo furay sanad dugsiyeedkii ugu dambeeyey ka hor imtixaanaadka qaran iyo madaxdii ku shirsanayd dhuusamareeb ee soomaaliya oo warmurtiyeed soo saaray kulan wacan subax wanaagsan markale dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taariikhdu waa siddeed iyo labaatanka bisha sideedaad ee agoosta sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kale oo intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada ardayda dalka oo dhan ayaa waxay bilaabayaan inay dib ugu laabtaan dugsiyada maantay kadib laba toddobaad oo nasiina ay ku jireen dugsiyada ayaa dib u furmayo teeramkii saddexaad oo ah kan ugu dambeeya ee jadwal sanadeedka sanadka labada kun labaatan iyo saddexda kaasi oo dhammaanaya oktoobar labaatan iyo toddobadeeda sanadkani labada kun labaatan iyo saddexda kadib toban toddobaad oo ardaydu ay waxbarasho ku jiri amaba ay wadi doonaan waa xilligii ugu gaabnaa uguna adkaa sababtoo imtixaanada qaran ah ayaa soo socda mana jiri doona fasax dhexe oo ardayda lasii fasixi doona sida ku cad jadwal waxbarashada dalka dib weegistii lagu sameeyey oo ay soo saartay wasaaradda waxbarashada bishii janwari dugsiyada hoose dhexe sare iyo kuliyadaha ardayda ayaanan u fariisanayn imtixaanaadka qaran waxayna fasax noqonayaan oktoobar labaatan iyo sideedeeda sanadka labada kun labaatan iyo saddexda ilaa janwari sideedeeda labada kun labaatan iyo afarta ardayda fasalada lixaad ah iyo fasalka sideedaad ah ayaa waxay bilaabi doonaan imtixaanada kebsea iyo sidoo kale k c p e oktoobar soddonkeeda ilaa labada nofembar sanadkani imtixaanaadka k c s c da ah ayaa bilaaban doona nofembar saddexdeeda wuxuuna socon doonaa ilaa labaatan iyo afarta nofembar ee isla sanadkan labaatan iyo toddobada nofembar macalimiintu waxaa u bilaaban doona sixidda imtixaanaadka ilaa shan iyo tobanka disembar barnaamijkan oo socon doona muddo saddex toddobaada jadwalka caadiga ee dugsiyada ayaa dib u bilowday sanadkani kadib markii uu carqaladeeyey cudurka safmareenka ah ee covid nteen sanadii labada kun iyo labaatankii kaasi oo sababay xiritaanka xarumaha waxbarashada asaasiga sidoo kalena ku qasbay wasaaradda waxbarashada inay dib weegis ku sameyso jadwal waxbarasheedka waa jadwalka waxbarasho ee dalka hal qof ayaa ku dhintay galbeedka wajeer kadib isqaqabsi dhul la xiriiro oo ka dhacay mid ka mid ah tuulooyinka galbeedka wajeer gudoomiyaha xaafadaasi aaraahday gudoomiye xaafadeed qadka telefoonka wuxuu ugu waramay waryahayaga cabdiraxmaan macaawi bismillahi raxmaan raxiim maaniga magaceeya waxaa layidhahaa wardheere inshaale waxaan jief ka ah degmada boojeri oo wajeer wester sof county markaan boojeri village bananiil hoos imaada ayaa jirta oo saakias dhib ka dhacay muxuu yahay dhibka
dhibka waxaa weeye dad maaragtay ayaa meesha baangada isku baangiday sax markaan sina waa laba qolo oo isdigaashiwaana ma dhihi karna sax
waan dad maaragtay dhul oodaha iyo waxaana ay isku digaaleen sax
markaan sideed ruuxa meesha adig ku dhaawacantay sax aniga subaxii yaasin lisoo diray sideed ruuxa meesha laisku leeyaalidasi meesha orod ku gaari markaan hortayn oo dhaawaci la qaadayaan tagnay sideed ruuxa ku dhaawacantay isbitaalka wajeer loo qaaday marka sideedda qof dhaawaca ah meeshii wax dhimasho ma jiraan hal halaa isbitaal ku gooy oo dhaawac u dhintay dhaawac u dhintay moogi wax meesha iida ku dhintay ma laha waana baangad iyo garuun unbay isku digaaleen wixii dhaawac sakara- sakaraad oo- oo oo dhaawac zaa'id waa sideed ruux oo ii sheegeen waa tahay jief marka dowladda ee arrimahani ma kala hadasheen maadaama waxaa hadda la isku dilay uu yahay dhul marar badanna ah ay bulshada walaalaha isku qabsadaan dhulka intaas niyow arrin ka taagan oon arrin xaal ugu baahan wegala woo dhammaala oo dhulka la xiraa oo laiska ooda oona la degnin oo meeshan iyo laba mayl hal mayl la xira intaas ay sal ku leeda dadka meesha hadda ooda dad meesha degan ma laha inta dadka meesha hadda degmada isku digaashay dadka hadda meesha ooday dad aqal as meesha u degan yahay dhulkii aqal helina la imaadana way diidiin aqalkooda lama imaane arrintan woodka waa galaa dhammaanay dhibka ay ka yeeshaa haddan ka horena dowladdu waan u sheegnay county subcounty administrator waan u sheegnay arrimaha dhulkana annaga administration national government dhul waa nagala wareejiyey omamboya land county government aa la geeyey security un baan ka soo gelaynaa ma ogi hadda annagan hoos joogta saaka xaal degan baan uhelileen horta arrintaas marka culayskeeda countigaas walaa marka countiga waxaa ugu baaqaa nimankaas subcounty administrator iyo ward administrators inay arrimahan dhulku ay xaal ka keenaan midii hadda maanta dhacday aniga iyo dcga macal osbidiga wajar west securityga meesha baan tagnay saaka barsad baan ka jeedinay haddana baaq waan dirnay waxaan dhahnay dagaal dambe iyo wax dambe oo la deeri kara nin dhul oodaa oo laga arki kara degaankaas ma lahan dhammaan wagala warna waxaan u jeedinaa i shacabka ammaanka ha ku dadaaleena dhulka la oodaana hala daya
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
wakiilada beesha caalamka ayaa si aad u cambaareeyey sii horin la sheegay in lagu sameynayo colaada magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool oo ay ka dhaceen dagaalo dabcan cuslaah oo si gaara uga dhacay saldhiga gooja cadde sidoo kalena saldhigaasi lagala wareegay ciidanka somalilan war-saxaafadeed kasoo baxay beesha caalamka ayaa waxaa dhimaan darafyadaasi lagu booriyey inay ku heshiiyaan xabad joojin deg deg oo shuruudlaana waxaana lagu baaqay in la joojiyay abaalku dagaalyahanada iyo sidoo kale sadka iyo hubka la siinayo sidoo kale wakiilada beesha caalamka ayaa ku celiyey muhiimadda ay leedahay in la xaqiijiyo helidda gargaar bini-aadinimo waana la carqaladeyn iyo gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan arrimaha gargaarka warkani ayaa waxaa si wada jira usoo saartay howlgalka kala guurka midooda afrika ee soomaaliya ee atmis belgium canada jabuuti wafdiga midooda yuruba etoobiya finland faransiiska jarmarka urur goboleedka igaad ireland talyaaniga kenya boqortooyada sacuudi carabiya ururka jaamacadda carabta holland norway ururka iskaashiga dalalka islaamka qatar ruushka suudaana sweden iyo sidoo kale switzerland turkiga uganda boqortooyada midooday ee britain dowladda mareykanka iyo qaramada midoobe war murtiyeed ayaa laga soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socdayay caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb labaatan iyo lixdii iyo labaatan iyo toddobadii bishan agost waxaa waxyaabihii lasoo saaray ee laga soo saaray shirkaasi warbaahinta uu akhriyay waryaha gaarka ee madaxweyne xasan sheekh golaha wadatashiga qaran ayaa falanqayn dheer kadib ku heshiiyey qodobada hoos ku xusan golo wuxuu adkeynayaa in dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah iyo shacabka soomaaliyeed ay si wada jirah oo isku tashi leh u xaqiijiyaan amniga una xajistaan deegaanada la xoreeyey goluhu wuxuu isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka khawaarijta layskuna dubarido dalaalada kala duwan ee hay-adaha dalka goluhu wuxuu adkeynayaa in dalku uu ku jiro xaalad dagaal ayna waajib tahay inaan loo kala harin dadaalada dibxoraynta dalka goluhu wuxuu go'aamiyey in la mideeyo qorshaha iyo hogaanka howlgallada lagu ciribtirayo khawaarijta lana ballaariyo howlgallada dibu xoreynta xasilinta deegaanada laga xoreeyey khawaarijta goluhu wuxuu adkeynayaa ahmiyadda ay leedahay hanashada guulaha qiimaha weyn ugu fadhiya ummadda soomaaliyeed ee laga gaaray dagaalka lagula jiro khawaarijta goluhu wuxuu farayaa hay-adaha heerarka kala duwan ee dowladda inay mideeyaan qorshayaasha mashaariicda iyo adeegyada bulshada ee ay sida degdegta ugu baahan yihiin deegaanada laga xoreeyey khawaarijta sida maamul u samaynta amniga caafimaadka cadaaladda iyo waxbarashada goluhu wuxuu ka codsanayaa ganacsatada hantilayda soomaaliyeed iyo kuwa khayrka jecel inay ka qayb qaataan dadaalada dib u kabashada deegaanada la xoreeyey goluhu wuxuu ka codsanayaa saaxiibada caalamka ee soomaaliya inay kaalmo wax ku ool ah ka geystaan deegaanada laga xoreeyey khawaarijta si waafaqsan qorshaha xasilinta dowladda u diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada golo wuxuu isla qaatay in si wada jir ah loo dardargeliyo diyaargarowga dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ugu jiraan wejiga labaad ee dagaalka lagu xoreynayo deegaanada weli ku jira gacanta khawaarijta ee jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle galbeedka webi shabeelle golo wuxuu ku boorinayaa dhallinyarada iyo horjoogayaasha khawaarijta inay isku soo dhiibaan dowladda iyagoo ka faa'iidaysanaya fursadda xeerka cafiska kana tala sunaan fikirka xagjidnimada dib u heshisiin iyo nabadayn bulsho bal wuxuu go'aamiyey in diyaargarowga dibuheshiinta shacabka soomaaliyeed si colaadaha ay khawaarijta dhex dhigeen xal waara looga gaaro golo wuxuu farayaa hay-adaha heerarka kala duwan ee dowladda inay dardargeliyaan fulinta istaraatiijiyadda iyo qorshaha qaran ee dibuheshiisiinta nabadaynta bulshada iyo ciribtirka xagjirnimada qodobo kale golo wuxuu adkeynayaa midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka soomaaliyeed golo wuxuu si weyn uga walaacsan yahay colaadda ka taagan sool wuxuuna ugu baaqayaa labada dhinac inay isxakameeyaan kana fogaadaan tallaabooyin sii dheerayn kara colaadda golo wuxuu ugu baaqayaa labada dhinacba inay ilaaliyaan xuquuqda maxaabiista golo wuxuu sidoo kale ku baaqayaa in si deg deg ah loogu gurmado dadka ku barakacay dagaalada sool mahadcelin golo wuxuu mahadcelin ballaaran u jeedinayaa dowladda iyo shacabka galmudug oo si buuxda u martigeliyey shirka toddobaad ee wadatashiga qaran madaxweynaha dib loo doortay ee dalka zimbabwe emerson ayaa soo jeediyay in qof kasta oo su-aal ka keenaya natiijadii doorashadii toddobaadkii hore ay kiisaskooda maxkamada u gudbiyaan iyadoo hogaamiyaha mucaaradku uu ku eedeeyey khiyaano weyn madaxweynaha zimbabwe oo siddeetan sano jir ah ayaa ku guulaystay doorashada isagoo helay boqolkiiba konton iyo laba dhibic ah ee lix codadkii la dhiibtay halka hogaamiyaha mucaaradka isbahaysiga c c c nelson jamisa uu helay boqolkiiba afartan iyo afar guddiga doorashada ayaana ah natiijadaasi shaaciyey maalinkii sabtida waxa uu sheegay hogaamiyaha mucaaradka ah in aysan aqbali doonin xisbi ahaan natiijada wuxuu sidoo kale sheegay in mucaaradku ay soo dhisi doonaan dowlad cusub isagoo aanan faahfaahin ka bixin waxa ay noqonayso ma uunan ka jawaabin su-aalo la xidhiira xisbigiisa oo ku doodi inuu ku doodi doono amaba uu dabcan natiijadaasi la aadi doono dhanka maxkamadda qodobka sideedeed ee ugu dambeeyay warkiisa waxaad kala socoteen idaacadda stafm codka gobolka waqooyi bari anigo axmed guri idiin akhrinaya yuusuf bakan duunofar sameynaya tirintaan dib ugu kulmi doono warka warka xigaan nabadahad